shirkadda warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
iyadoo muddooyinkan ba ay jirta xiisad colaadeed oo u dhexaysa laba beelood oo wada degan deegaan hoos yimaada magaalada dhuusamareeb oo lagu magacaabo olol ayaa waxaa saacatay deegaankaasi dil loogu geystay ruux kamida dadka deegaanka ninkan la dilay ayaa waxaa dilka loo geystay xilli salaada subax laga soo baxay waxaana weerar kusoo qaaday dablin hubaysan israasayn muddo kooban socotay kadib waxaa dilka loo geystay ruuxan iyadoo dablaygu dilka geysatay ee goobta isaga baxsatay odayaasha deegaanka oo qaarkood xiriir aynu la sameynay ayaa noo xaqiijiyey in raggii dilkan geystay isaga baxsadeen deegaanka inkastoo deegaankan ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa labada dhinac ee deegaankan kuwada sugan oo muddooyinkanba xiisadooda ay soo taagneyd dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka oo iskaashanaya ayaa hore ugu hooganaa sidii colaada ay xal ugu heli lahaayeen inkastoo xaaladu ay u muuqato mid sii cakirnaanaysa ninka la dilay ayaa kamid ahaa dadka deegaanka waxaana dilkiisa uu salka ku hayaa aana qabiil oo la xiriirta dil ruux kale isna lagu geystay deegaankaasi horaantii bishan dadka deegaanka ayaa walaac xoogan ka muujinaya in isqaqasiga beeraha ee deegaankaasi uu sii kordho colaaduna ay noqoto mid sii daba dheeraata waxaana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada dhuusamareed xubnihii ka haray dowladda iyo odayaasha dhaqanka qaarkood ay ku baxeen deegaanka ay xisadu ka taagan tahay walow xalka aan weli uusan muuqanin dadka deegaanka qaarkood oo walaac ka muujinaya colaada deegaanka kasoo cusboonaatay ayaa bilaabay inay isaga barakacaan deegaankan oo habeenadii ugu dambeeyaba xiisada si weyn looga dareemayey ruuxa dilka loo geystay ayaa meydkiisa waxaa goobta kasoo qaaday qaar kamid a odayaasha deegaanka oo soo gaarsiiyey gudaha deegaanka waxaana dilka uu ka dhacay goob biloodka ka ah deegaanka olol